أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo labaad ee suuraة اlancaam ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi walaqad arslnaa walaqad wallaahiye qad xaqiiqe ahe arsalnaa waxaanu dirnay ilaa umamin umado intii ka ah waxaanu u dirnay ay rusulan rusul ayaanu u dirnay min qablika adiga hortaa rusul ayaanu u dirnay fakadabat ummadihii way beenisay rusushii loo diray waa beeniyeen fa akhadnaa waanu qabanay hum ummadihii waxaanu ku qabanay bilba'saa'i baasyaal baas iyo wadaraa'i xaalad yacnii dhib ayaanu ku qabanay xaalad dhib ah lacallahum yatadaracuuna likay yatadaracuu si ay ilaahay isugu bihinbihiyaan oo ay rabbi iskugu dulleeyaan oo ay ilaahay markaa faraj uga raadiyaan xaggiisa oy rabbi u baryaan oy ugu soo laabtaan wuxuu alla leeyahay walaqad walawallaahi qad xaqiiqe ahe arsalnaa waxaanu dirnay ilaa umamin ummado intii ka ah rusulanaan u dirnay min qablika adiga hortaa ayaan u dirnay marka rusulantaa marka mafcuulka arsalnaada waa xadfan yahay waana iska fadlo mafcuulka maadaama uu fadlo yahay haddii siyaaqa ama qariinada wax tusaayo ay jiraan in layska gooyo wax dhiba ma laha laba marka xadaf baa meeshaan ku jirto meesha koowaad waa meeshaan oo mafcuulka arsalnaada iyo fa akhadnaahum yani iyo fakadabad oo ku cadfan arsalnaada lafteeda ayb iyadana siyaaqa dambaa laga garana waayo markuu ilaahay ciqaabayo wuxuu ku ciqaabayaa dembi iyo wax ay markaa geysteen walaqad walawallaahi qad xaqiiqeeh arsalnaa waxaanu dirnay rusulan ayaan dirnay rusul ilaa umamin ummado intii ka abaanu u dirnay rusul min qablika adiga hortaa ayaan rusul u dirnay fakadabad ummadaha marka rusushii loo diray waa beeniyeen ayaa ku jirta meesha fa'dii marka caatifada ahayd iyo wixii ay cadfaysayba waa in la jaraa waa iska badan tahay waa dhacdaa fa akhadnaahum waanu qabanay bilba'saa'i baanu ku qabanay baas ayaan ku qabanay iyo wadaraa'i xaalad adag ayaanu ku qabanay marka fa akhadnaahum bilba'saa'idaas waxaa weeyaan bishiddati waljuuc dhibaato iyo baahi baan kusal ayaanu ku qabanay aan ku ciqaabnay wadaraa-ina waa almaradu waazamaanatu jiro iyo naafanimo yaanu ku qabanay midna jirkooday u laabanaysaa ka wax ka muuqanayo midna xaaladii iyo noloshoodii ayaa loo kala celi ayaa lagu kala macneeyey lacallahum yatadaracuna likay yatadaracuu si ay ilaahay sidaa maxaa loo yeelayna bal inay ilaahay u laabtaan oo ilaahay isu bihinbihiyaan tadaruc ay la imaadaan lacallada laba macnoay carabiga ku leedahay ama yacni saddex macno laba macnaa ugu caansan midna wuxuu yahay lacalla in laga ay tahay macnaheeda taraji iyo tawaquc taraji iyo tawaquc waa macno macnaha labaadna waa tacliil qur-aanka marka lacallada qur-aanka ku jirto waxay u badan tahay tacliilay u badan tahay tarajigu marka kuma badna marka ilaahay subxaanahu watacaala de uu ka waramayo arrimo saan oo kale ah hal meel baa marka tr tarajiga uu ku jiraa oo macnaheedu marka suuratu shucaraa oo yacnii atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbathuun watattakhiduuna masaanica lacallakum takhluduun kaanakum takhluduun waay marka amaa kuwa kale tacliilay u badan yihiin ee tarajigana de meelaha qaarkood waa kusoo arooray dabcan ee ishkaal marka tarajiga waxaa ku jira de ilaahay wax walba waa og yahay tarajiguna wax la rajeynayo wax la tawaqucayo inay dhacaan xoogaa meeshaas marka waxaa ka muuqan karo de ilaahay haddii wax walba siday u dhacayaan uu ogyahay tarajigan iyo rajadan iyo tawaqucan maxaaba keenaya waaba ogyahay ilaahay ee markaas culimadu waxay leeyihiin tarajiga iyo tawaqucu waa bixasabi maa yadharu linnaas sida dadka u muuqanayso ayuu tarajigu ku dhisan yahay laakiin ilaahay isaga waa ogyahay markuu nabiyullaahi muusa iyo haaruun alla uu yidhi uu ku yidhi faquulaa lahu qowla layinan lacalahu yatadakaru ow yakhshaa fircown waxaa laga yaabaa inuu waansamo oo ilaahay ka cabsado ilaahay waa ogaa inuunan waansamaynin laakiin lacala lacalladan marka maxay u socotaa lacalahu yatadakaru bimacnaa waxaa laga wadaa bixasabi maa yadharu lakumaa haaruun iyo muusa haddaad tihiin idinka sida idiin muuqanaysa bal waa intaasuu fiicnaado laakiin ilaahay inuunan fiicnaanaynin labalabays maba uga jirto waa ogyahay ilaahay subxaanahu watacaala lacallahum yatadaracuuna likay yatadaracuu si ay uay ilaahay isugu bihinbihiyaan ayaanu sidaa uke u yaalnay marka aafaadka dadka ku dhacaayo colaadda abaaraha na yacni dhimashada wax kastoo aafo ummadaha ku imaanayo waxaa laga rabaa marka inay ilaahay dib ugu laabtaan oo rabbigood ay ay usoo noqdaan oo ilaahay isu dulleeyaan hadday sidaas sameeyaanna dee aafada wanaag baa uga dambeynaayo ilaahayna waa ka raalli noqona aayaddan oo kale marka iyada suuratu lcaraafna waa ku imaanaysaan ayb wamaa arsalnaa fii qaryatin min wamaa arsalnaa min qablika fii qaryatin min nabiyin ilaa akhadnaa ahlaha bilba'saa'i wadaraa'i lacalahum yadaracuun ayb falowlaa id jaa-ahum ba-sunaa falowlaa fahallaa maa id goo waqti jaa-ahum uu u yimid ba-sunaa baaskeenna markii uu u yimid tadaracuu may biisbihimbihiyaan oo ilaahay u tadarucaan oy rabbi isu dulleeyaan may tadarucaan walaakiin lagu noqoyay qasad waxaa qallashay quluubuhum quluubtoodii baa qallashay wasayana lahum wuxuu u qurxiyey ashaydaanu shaydaankii baa u qurxiyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen weli marka tadaruci baa lagu boorinayaayo allah wuxuu leeyahay falowlaa id jaa-ahum fahallaa id jaa-ahum markuu u yimid ba-sunaa baaskeenna markuu u yimid tadaracuu may isbihimbihiyaan oo ay rabbi isku dulleeyaan rabbigii abuuray yacni sidaa may yeelaan waayo lowlaada marka waa taxdiidiye waay middahan laakiin maadaama ummadihii hore ee tadarucii laga rabay waqtigiisii hadda waa dhammaaday oo ummadihii hore ma soo noqonayaan ma aynan tadarucin maadaama ummadaha hore marka ee allah uu ka sheekaynayo tadarucii laga rabay waqtigiisii la dhaafay oo fursadiisii ay ka dayacantay macnaha taxdiidkan wuxuu isku bedelaa tandiim iyo tawbiikh shallaay iyo haydaareyn unbuu isku bedelaa iyagii baa marka lagu ceebeynayo waa iyadoo waxaa la leeyahay waqtigii laga rabay inay ilaahay gacmaha u horsadaan oo rabbi isu bihinbihiyaan ma aynan ka faa'iideysanin qoomamo iyo dhibaataa nimankaas haysato macnuhu saas walaakiin lagu maxay marka la tadaruci waayeen oo ilaahay isugu bihinbihi waayeen walaakiin lagu noqoyay qasad waxaa qallashay quluubuhum quluubtoodii baa qallashay wasayana lahum wuxuu u qurxiyey ashaydaanu shaydaankii maa ay ladii kiibuu u qurxiyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen camalkoodii xumaa ayaa shaydaan u qurxiyay laba cilaa marka tadaruca u diiday cilada koowaad waxay tahay qalbigiioo qallalay waana aafo ka xun ma jirto wax ilaahay qof uu ku ciqaabo oo qalbi qallayl ka daran ma laha waayo hadduu qalbigu qallalo waa daboolmaa munkarkii macruufa u arkayaa macruufkiina munkar ayuu u arkayaa oo u akrinayaa qofka waanada iyo wacdiga lasoo jeedinayana ma saameynaayo macsida marka ciqaab macsi ka dhalato oo qalbi qallayl ka xun ma laha walidaalika dadka in badanoo ka mida ma u maleeyaan inay ciqaab tahay laakiin qofka qalbigiisa uu nool yahay ayaa wuxuu fahmi karaa qalbi qalaylka dhibaatada uu leeyahay marka qalbigii baa ka qalalay duco iyo alla bari iyo alla ka cabsasho iyo ma lahan acmaashii xumaydna ma kasoo noqonayaanoo shaydaan baa u qurxiyey afaman zuyina lahu suu-u camalihi fara'aahu xasanahu labadaas marka sabab ayaa tadarucii u diiday dersiga labadan aayadood aan ka qaadanayno waxa uu yahay bani aadamku laba xaalad unbau mid ku jiraa laba xaaladu u dhexeeyaa dhibaato inay haysato markii dhibaata ay haysato u jiran yahay maalka ka yaraado dhimasho iyo dhibaato ay soo gaarto colaad iyo abaaro ay jiraan markaas sida keliya looga baxaya in ilaahay loo towbad keeno isaga marka lagu yacni bani aadamkii marka inuu ilaahay u cabaado xaggiisa oo uu xeelad iyo awood xagga intuu iska dhigo rabbi uun subxaanahu watacaala inuu baryo oo uu ilaahay u tadaruco taasaa marka dersiga laga qaadanayo ay tahay xaaladda uu qofka ku jiro barwaaqada iyana ee kibir iyo inuunan ka qaadine uu rabbi u shukriyo aayadda dambaa iyadana lagu sheega falamaa nasuu maa dukiruu bihi marka midaana dhibaata marka lagu jira waayo midda kalena marka barwaaqo lagu jira imaa adigana labadaa unbaad xaaladaad ayaad u dhexaysaa mar dhibaato ku haysato ilaahay u carar xaggiisa dunuubtaada dib u milicso ilaahay u towbadkeen rabbi bari subxaanahu watacaala ee haddaad barwaaqo ku jirtana ha ku kibrin barwaaqadaasoo rabbi subxaanahu watacaala uga shukri cibaadadu iimaanku marka sabar iyo shukri waayo ilaa culimada qaar saasay dhaheen oo ina fii dalika la aayaatin likulli sabaarin shakuur bayna ka qaateen labadaas haddaad sabar iyo shukri aada hesho iimaankii marka waa haysaa marka haddaad argagax marka dhibaata kugu dhacdana dembigiina aada ilowdo argagaxna aada gashooda rabbi u laabanin waa khasaaraad ku jirtaa musiibadiina saas kaaga tegi mayso oo ilaahay baa un keenay isagaana qaadi karo ee haddaad barwaaqo haysatana haddaad barwaaqadii macsi ku samayso nicmadii ilaahay ku siiye aada macsi ku samayso iyadana marka yacnii allay kaa fogeynaysaa labadaa marka in layska ilaaliyo suuratu lmu'minuunna ilaahay wuxuu leeyahay walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun cadaabaan ku qabannay fama stakaanuu lirabbihim rabbigood ma aynan isku maskiininin baahidooda rabbigii abuuray uma sheeganin wamaa yatadaracuun mana aynan isbihin bihinaynin ayb taasaa lagu eedeeyey xasanulbasri ayaa waxaa dhacday ayaa waxaa u yimaadeen dad ka cabanaayo ama ka sheeganayo xajaaj ibnu yuusuf dhibka uu ku haayo dad ka cabanayaa u yimaadeen oo markaas isaga ka raadinayo fatwo ku saabsan inay intay gooni u baxaan la dagaalamaan xajaaj markaasuu xasanulbasri wuxuu ku yidhi xajaaj cadaab ilaahay waaye oo alla allah dadka usoo diray dunuubtoodaana keena ayaa sabab u ah ilaahay u tadaruca aayaddan uu ku aqriyay walaqad akhadnaahum bilcada aayadda suuratu lmu'minuun walaqad akhadnaahum bilcadaabi fama stakaanuu lirabbihim wamaa yatadaracuun taas la imaaduu ku yidhi dadku marka aynan aqoonna lahayn xoogaa xamaasadna ay hayso oo ay ayagu is leeyihiin waxbaad samay kartaan xoogaa wax badan baa ka maqan dadkii markay xasan ka waayeen wixii ay rabeen xasanulbasri ayaa marka qaarkood waxay yidhaahdeen maadaa maadaa turiiduuna min hada alcilj maxaa ka rabtaan ay dhaheen ninkan cilji waxaa la yidhaha gaalka cajamiga gaalka cajamiga waxaan ninkan gaalka cajamiga oo yacni qof iska waxay ka dhigeen marka aj yacni cajaminimo waa jahli unbay u jeedaan jahli iyo gaalnimo intuu ku sifeeyey buu ka tegay marka isagoo marka istooxayo waxyaabahaas oo kale dadka waxyaabahaas oo kale marka loomaba si looma baxo keliya uun kelmaddii saxdeeda munaasabka ayaga u ahayd buu u sheegay laakiin ayaga waxay u fahmeen qalab markii dambena waa ogaadeen xajaajna wuxuu dhamey karay uu dhameeyey iyagiina waxma hagaajinin xajaajna wixii meeshii kama dhammaanin waa kuwa marka ibnu taymiyana uu yidhaahdo laa abqow diinan laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan diinna ma ay ma aynan oogin adduunyana ma baaqi yeelin adduunyo roonna kama aynan tegin diin ay oogaayeenna ma u suuro gelinoo ma aynan oogin marka diin la haddii la oogaayo iyo haddii marka yacnii adduunyo wanaagsan la rabo kulli waxay ku xiran tahay in markaa yacni ilaahay un loo laabto oo rabbi loo tadaruco ee dadka ahlu cilmigana markaas ee meelo fog fog wax ka fiirinayo la dhegaysto warkooda ee markaa yacni talada lagu darsado wasayana lahum ashaydaanu shaydaankii baa u qurxiyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay falamaa markii nasuu ay ka tageen maa ay ladii kii dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba lagu waaniyey wixii lagu waaniyey markay ka tageen laba tafsiir baa ku jirta marka maa dakarahum maa dakarahum allahu bihi min alba'saa'i waadaraa'i xaaladahan ayaga taabanayo baaska iyo dhibaatada waa waano inay ku waano qaataana la rabay wixii inay ku waano qaateen la rabay markay ka tageen oo aynan ku waano qaadanin tafsiir saas waay waana mid siyaaqa la socdo ilee dadka in baas iyo dhibaato la dhadhansiiyaa lasoo sheegay shaygan marka alla uu ku waaninaayo waa ba dhibaatadii ay lafteedaaba waano ah tafsiirka labaadna waxa uu leeyahay falamaa tarakuu lcamala bimaa amarnaahum bihi calaa alsun calaa alsuni rusul markay ka tageen wixii aanu ku amarnay oo rususha carabkooda aan ugu amarnay marka maa dukiruu bihi wuxuu noqonayaa wixii lagu waaninayay markay ka tageen oo diintii ay ka tageen awaamirtii rabbi ay ka tageen labadaas tafsiirba waa laba tafsiir oo un markaa aan hadda isdiidaynin falamaa nisyaankuna marka asluhu waa atarku ama ha ahaado tarkun can duhuulin ama tarkun can gayri duhuulin ha noqda labadaba nisyaan waa lagu idlaaqaa ayb falamaa markii nasuu ay ka tageen maa ay ladii kii dukiruu lagu waaniyey bihi maagaba lagu waaniyey oo ah xaaladaha ayaga soo maraayo oo dhibaatada ah ama maa dukiruu bihi awaamirta alle xaggiisa uga imaanayso rususha ay u keenayaan markay ka tageen fataxnaa waxaanu furnay calayhim iyaga korkooda waxaanu ku furnay abwaaba kulli shayin shay walbo irdihiisii shay kasta irdihiisii baanu korkooda ku furnay barwaaqaan gelinay marka naam adduunyadii baan marka u kala furnay xataa idaa xataa idaa farixuu ilaa an farixuu ilaa ay farxeen faraxa asharin wa batarin waa farax marka kibir iyo markaa qooq ah naam ilaa ay ka farxeen bimaa kiina ay ku farxeen uutuu la siiyey akhadnaa waan qabannay hum iyagii waanu qabannay baktatan ayaanu ku qabannay kado yani baaqitiina xaal aan nahay kuwii kadinaya marka anagoo kadinaynaan qabannay qofku asagoon iska jirin marka dhab la siiyo la qabto fa idaa hum waaba iyaga oo mublisuuna quusanayo oo wax dambe iyo nolol dambe waaba iyagooba ka quusanayo faqutica waa la gooyey oo waa la jaray daabiru lqowmi qoladii kuwoodii dambe ayaa la jaray alladiina qoomkii oo dalamuu shirkiga falay kuwoodii ugu dambeeyaa la jaray haddii kuwii ugu dambeeyey la gooyey ee kuwii hore waaba halaagsameen waayo walxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa xaaladaanna marka waa xaalad kaloo marka markay barwaaqo iyo waxaa helaan falamaa markii nasuu ay ka tageen maa aladi ay ladii kii dukiruu bihi lagu waaniyey markay iskaga dhaqaaqeen oy ka tageen fataxnaa calayhim waxaanu korkooda ku furnay abwaaba kulli shayin shay kasta iridiisa marka shay kasta iridihiisa macnaha waxa uu yahay fatxa istidraajin wa makrin meeshii dhibaatada iyo balaayadii haysatay barwaaqan ugu bedelnay waay ilmihiibaa u batay caafimaadkii baa u hagaagay barwaaqadii iyo roobabkii baa u batay wahaa kada abwaaba kulli shayin hadda marka meeshaani marka kul abwaaba kulli shayin waa caamun maksuus waxa takhsiisinayana de waa caqligaaba takhsiisinaya sababtoo ah wax walba inaan la siinin waa la ogyahay cirka iyo dhulka ayaga lama siinin dabcan marka meeshaasi marka macnahaasaa ku jira oo waa caam marka iska maqsuus ahoo ee abwaaba kulli shayin marka la leeyahay shay kastaanu wax ka siinay waay macnaha ayb marka badhibaatadii baa marka barwaaqo loogu bedelay suuratu lacraafna sidaasoo kalea ku jirto uma bedelnaa makaana sayi'ati alxasanata xataa cafow waqaaluu qad masa aabaa'ana aldaraau wasaraau faأkhadnaahum baktatan wahum laa yashcuruun meeshaana ilaahay wuxuu yidhi dhibaatadii haysay waxaanu ugu bedelnay xaalad wanaagsan xataa cafow ilaa ay bateen waa loo neefiyey waa laga neefiyey xaalad fiican ayaa barwaaqay galeen waa tiro bateen marka naam markaas markii maxaa maxay yidhaha xataa cafow markaa maxay ka dhigeen arrimaha dhacay oo dhan wa qaaluu qad masa aabaa'ana adaraa'u wasaraau arrintan iska caadi waayey dheheen marna in la dhibaatoodo marna berisamaad la galo layska barwaaqoobo naam waxay ka dhigeen marka arrin aan xikmad laga leeyahay jirinoo iska un caadi ah waa dadka hadda qafladana hayso nooca yacni sidaan oo kale weyn oo qofkii marka waxaan arkaynaa intaas oo mixnad rabbi in loo laabto ilaahay xaggiisa loo cararo ma dadku ma xasuusanayaan intooda badan markii barwaaqo iyo la galana waa la yska tumanaa war dhibaataa imaan karta marka la yidhaahdana waana la dhibtoo jiray waana laga bixi jiray dhib nacam oo wixii dhammaan marka saaca bisaaca laga dhigay nacam waxaan marka dhacaya xawaadiftan dhacayso adduunyada nagu imaanayso ee wax lagu muruga leh laga murugo wax lagu farxana leh xikmadaa ka dambaysa nacam xikmadaas marka laba cibaadaa ku xiran alsabru washukru labadaa marka in la helo haddii barwaaqadii ilaahayna macsi loo isticmaalo dhibaatada markay jirtana la wareersan yahay ee ummaddii marka yacni iyagoo iyadoo sidaas un leeyahay baa marka mowdka oo u imaanaya walciyaadu billah naam oo qofka uunan baraarugsanayn falamaa markii nasuu ay ka tageen maa ay ladii kii dukiruu bihi lagu waaniyey fataxnaa calayhim waxaanu korkooda ku furnay xarafkan marka jumhuur tusaanay akhriyeen ibnu caamir oo quraada toddobada ka mida iyo abu jacfar almadani labadooda waxay akhriyeen fataxnaa abu jacfar isaga meel walba oo qur-aanka sidaan oo kale fataxnaa buuba isaga bitashdiidi buu kulli qur-aanka waxa ku jira akhriyey ibnu caamirna sidoo kale u akhriyey haddii jamac fataxnaa naa hadday la socoto ta-da waa shiday fataxnaa buu akhriyey ayb waanu u furfurnay waay marka macnaha waa fataxnaa calayhim korkoodan waxaanu ku furfurnay abwaaba kulli shayin shay dhammaantii irdihiisa yacni barwaaqadii qeybaa laga siiyey caafimaadkiyaa qeyb laga siiyey ilmihii u bataa qeyb laga siiyey wahaakada xataa idaa farixuu ilaa an farixuu ilaa ay farxeen gaayadan marka ilaa intee waayna gaayatun lilfatxi waa gaayatun lilfatxi irid walbaanu u furnay ilaa in ilaa goormaa loo furay xataa idaa farixuu ilaa an farixuu ilaa ay farxeen ilaa ay farxaan faraxa asharin wa batarin bimaa kii ay ku farxeen uutuu la siiyey akhadnaa waanu qabanay hum iyagii baan qabanay baktatan anagoo kadinayna ay baaqitiina xaal aan nahay fa idaa hum waaba iyaga oo mublisuuna kuwa markaa yacni quusanaya ah waaba iyagoo quusanayaba markaas na ayb fa qutica waa la gooyey daabiru lqowmi qoladii daba yacni kuwoodii dambe ayaa la jaray aladiina kuwii qowmkii oo dalamuu shirkiga falay daabira alqowmi aladiina dalamuu yuqaalu waxaa la yidhaha qad dabara alqowma fulaanu yadburuhum dabran wa dubuuran idaa kaana aakhirahum qolada qofka marka u dambeeyo ayaa waxaa la yidhaha sidaas oo kale dabara dabara alqowma fulaanun hebel ayaa qoomkii marka ninka yaa gadaaleeyey saas oo kale marka faqudica waxaa la gooyey daabiru lqowmi marka cadaabkii baa u yimid markuu u yimidna qoladii gadaale ee iyaga u dambeysay ayaanu jarnay buu leeyahay alle kuwii dambe marka haddii la jaray kuwii hore waaba u dhammaatay sow maaha marka kuwii ugu dambeeyey haddii la qabtay oo caruurtii iyo wixii gadaal marka ay ka yeesheen kuwii ka horreeyey iyagu marka waaba yacni cadaabku waa ku dhacay walxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigood ahaa walxamdu lilaahi rabbilcaalamiin marka maxaa meeshan marka loo keenay sheekh shanqiiti wuxuu leeyahay hada iclaamu min allaahi licibaadihi waa ogeysiin alla uu addoommadiisa ogeysiinayo an yaxmadu llaha inay ilaahay ammaanaan ay ku shukriyaan wayuhnuu calayhi ay ammaanaan inda cinda ihlaakihi dalamata dadka daalimiinta markuu halaago alle markuu halaagayo alxamdu lilah in la yidhahdo ayb aladiina kuwaas oo laysa fiihim khayrun wax khayra uunan dhexdooda ahayn walaysa fiihim ila sharu wax aan shar ahaynna aan markaa dhexdooda aynan ahayn lilbilaadi iyo walcibaadi waa dad marka shar un ah bilaadana shar u ah dadkana shar u ah marka ilaahay halaago kuwaasi in markaa ilaa bilaadiina waa ka nasanaya dadkiina waa ka nasanaya ayb oo markaa yani ila fa iraaxatu lmuslimiina muslimiintoo looga raaxeeyo min aldalamati kuwa dalamada yani ah aladiina laysa fiihim ila darar kuwaasoo dhib maahne wax kale aan qabin min gayri an yakuuna hunaalika nafcu nafcun ayb iyagoo wax nafci ah meeshaa markaa yacnii aynan iyo nicmoba aan lagu qabin ayb meeshaa marka ilaahay khalqigiisa callama allaahu khalqahu an yaxmaduuhu calayha alla marka khalqigiisau barayaa marka inay ilaahay arrintaa ugu mahadiyaan oy ku ammaanaan marka faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu markii iyaga kuwaa la halaagay oo dhulka iyo dadkaba aan waxba ugu fadhinin dhib un mooyaane wax kale aan ku fadhinin ayaa alla wuxuu yihi walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin ayb laakiin qofku hadduu nafci leeyahay nafcigiisaaba badan ama nafci iyo dhib iyo dheefba hadda waa leeyahay oo ummad unba wax ugu fadhiyaa ama wax unba ayuu hayaa kaasoo kale marka yacni halaagitaankiisa wax marka alxamdu lilaahi laga yiraahda ma aha cidda laga dhahaya alxamdu lilaahida waa kuwa markaa wax dhib mooyaane aan dheefba ku dhulka korkiisa aan ku joogin ayb qul ara-aytum marka qolada sidaas oo kale ahna dee nabiga sal l slam xadiidkii muslim ku jiray oo kii yidhi janaaza agtiisa lasoo mariyey markaasuu wuxuu yihi mustariixun aw mustaraaxun minhu waa mid raaxaystay ama laga raaxaystay markii la su-aalay nabiga maa mustariixun aw mustaraaxun minhu wuxuu yidhi ina alcabda asaalixa ama ina ina almu'mina qofka mu'minka ah yastariixu min tacabi اdunyaa wa nasabiha adduunyada tacabkeeda iyo noogeedu ka raaxaysana marku dhinto wa ina alfaajira faajirkuna yastariixu minhu اlcibaadu wاlbilaadu waaa wاlashjaaru waxaa ka raaxaysanaya faajirkana bilaadda dadka geedaha iyo walxayawaanu iyo xayawaankaba waa ka raaxaysanaya waayo xayawaanka iyo geedaha dhibow ku haayaayo macsidiisa iyo xumaanta uu samaynayo ayaa roobku la daaha dhibay ku qabaan marka ee dadkana waaba la nool yihiinoo kuwa dhibaayaba waayo iyagana ayb qul ara-aytum in akhada allaahu samcakum wa absaarakum walidaalika dadka ugu daranna waxa waaye kuwaas dadka dadka diinkooda ka dhumiyo iyo kuwa markaa dararka diineed un u taaganaan ugu daran dadka dhibaatada marka yacni diinka kuwa dhibka ku hayo yaa ugu daran waxyaabaha marka yacni shuruurta iyo marka laga hadlayo ayb walidaalika a'imadii hore wax badan baa laga wari yaa laga wari ayaa laga wariyaa oo ku saabsan ee arrimahan oo kale nin marka aada mutakalim u ahaayo caqiidada dadka ka kharibi jiray oo xilligii ibnu salaax ayaa madraso ou markaa dadka wax uga dhigi jiray oo markaas uu macallin iyo ka ahaa oo wax ka aqrin jiray ninkiibaa markaa meeshii laga eriyey oo laga bixiyey markaasaa ibnu salaax ayaa maqlay markaasuu ibnu salaax aada ugu farxay oo wuxuu yidhi arrintan waa iiga farxad badan tahay buu yidhi fatxu cakka cakka waxaa la yidhaha magaalo hadda falastiin ka midoo dhulkan yahuudda ay xoogga ku haysato ah yay ahaydoo aada dhufays ka furnaayoo lagu dagaalami jiray muslimi muslimiinta ee nasaaradaa ku dagaalami jireen magaaladaas oo waa la furtay aan maqlo oo muslimiintii baa gacanta ku dhigtay saan ugu farxi lahay waxaa ka daran buu leeyahay ninkan meesha ka baxay saan ugu faraxsanahay sababtu waa maxay midkaani dadkuu diin faasid ah ayuu diin diin faasiduu dadka u sheegaa haddii marka dadka uu diinta faasidka ay ku badato diinta aan saxeixa ahayn hadday dadka ku dhex badato ummaddaaseda magaalana ma furanayaan mana guuleysanayaanba waa in marka maadadaas la rujiyo horta oo dadka marka dadka diinta si qaldan ugu fasiro ama jaahiliinta oonba diinta cilmiga u lahayn ama cilmiga u leh laakiin ayagu dana kale ka fiirsanayo kuwaasaa uga dhib badan ummadda waayo wixii soo bix wanaaggii samaysmi lahaay oo dhan ayagaa ku taagan qul ara-aytum in akhada allahu samcakum waabsaarakum wakhatama calaa quluubikum man ilaahun gayr ullaahi yaأtiikum bih qul waxaa tiraa nebiyow ara-aytum bal ii sheega in akhada allaahu alla haddii uu qaado samcakum maqalkiina maqlitaankiina yacnii dhegihiina haddii alla uu qaado wa absaarakum aragyadiina uu qaado uu araggii idinka qaado wa khatama uu daboolo calaa quluubikum quluubtiina korkeedana uu daboolo man waa kuma ilaahun macbuud waa kuma macbuudka oo hayrullaahi ilaahay hayrkiis ah macbuudka oo ya-tiikum idinla imaanaya bihi bilmadkuuri wixii lasoo sheegay oo maqalkii iyo araggii iyo qalbigii daboolma yaa idiin soo celin karo oo idinla imaan karo cid idinla idinsiin karta male undur fiiri oo eeg kayfa sida nusarifu aan u gedgedinayno al aayaati aayaadka sidaan u gedgedinayno bal fiiri oo aan hadba dhinac wax uga sheegayno uma markaa dabadeed hum iyagu yasdifuuna waa jeesanayaan can ilxaqi bay ka jeesanayaan aayaddanna marka yacni towxiidkii baa marka yaa la tusaya khaaliqii iyo makhluuqii ciddii allah subxaanahu watacaala oo isaga cibaadada isaga keliya xaq u leh iyo kuwa aan cibaadada xaqa ulahayn licajzihim walifaqrihim darteed yaana la kala bara oo alla marka wuxuu leeyahy qul dheh ara-aytum bal ii sheega in akhada allaahu alla hadduu qaado ou idinka qaado samcakum idinka maqalkiina wa absaarakum iyo aragyaalkiina samciga lama jamcinin wa absaarakum waa la jamciyey maxaan samciga loo jamcinaynin wuxuu ku yimid masder ahaan masderkana marka waxaa la laasimaa ifraad iyo tadkiir naam ayb ifraad iyo tadkiir nacam saasaa marka aan iyada aan loo jamcinin kaanahu marka waxay ka dhigan tahay in akhad allaahu allah haddii uu qaado samcakum maqlitaankiina oo kale way macnaha maqlitaan dabcan marka aaladdii wax lagu maqlaayaa laga wadaa mararka qaar marka w aaladdii wax lagu maqli lahaay ee dhegihiibauba ilaahay kaa qaadan karaa araggiibuu meesha ka bixin karaayo waa malaasayaa wejigii ama ma ahane waxaa dhici karta indhihii meeshii waa ku yaallaan dhegihii waa ku yaallaan laakiin waxna ma arkaya waxna ma maqlayo dad marka indhahoodii qaba sooma arag laakiin aan waxba arkaynin cillad kasta ha ahaato cillad madaxa ka timid oo maskaxda ka timid ha noqoto ama cillad kale ha noqoto ilaahay marka uun qofku haddii uu ka qaado ara maqalka iyo aragga haddii uu ka qaado uu idinka qaado alla leeyahay wakhatama uu daboolo calaa quluubikum quluubtiinana uu daboolo man waa kuma ilaahun macbuud waa ayo macbuudka waa kuma macbuudka oo hayrullaahi ilaahay hayrkiis ah macbuudka oo ya-tiikum idinla imaado idinla imaanaya bihi bimaa dukira wixii la sheegay waa waa ayo kaas waa kee marka man iyo ilaahun waa mubtada iyo khabar waayo hayrullaahina waa si waa waxaa weeyaan waa nacti yaatiikum bihi jumladana waa nacti iyada lafteeda bihi damiirkaasna marka waxaa fiican in loo celiyo bimaa dukira marka bimaa bimaa dukira marka la yihaahdo mufradow iska noqonaa markaas maa ayb waxaa kaloo loo celiyey ay bimaa yani ay bisamci maqalka in loo celiyana waa banaanta ilaa isaga mufrad laga dhigay ama bihi bilhudaa man ilaahun hayrullaahi yaatiikum idinla imaanaya bihi bilhudaa hanuun yaa idinla imaa kara intaaba waa waa laga macneeyey damiirkaa waa loo celiyey meelahaas alimaam abu jacfar iabari wuxuu yidhi wahada min allahi tacaala dikruhu arrintan marka wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa waxay ka tahay tacliimun waa baritaan linabiyihi nebigiisa uu barayo alxujata xujada uu barayo cala almushrikiina mushrikiinta korkooda ugu xujo ah ayb marka wuxuu leeyahay aayaddaani alla subxaanahu watacaala baa nebigiisa wuxuu ku barayaa waxa uu mushrikiinta u xujaysanayo yaquulu lahu wuxuu ku oranayaa qul lahum waxaa ku tiraa mushrikiinta ina aladiina tacbuduunahum min duuni illaahi war waxa aada ilaahay sokadii caabudaysaan laa yamlikuuna lakum daran walaa nafcan dhib iyo dheef idinma hananayaan wainamaa yastaxiqu alcibaadata calaykum idinka korkiina cibaado waxaa ku leh man kaana biyadihi duru wanafcu dhib iyo dheef kan ay gacanta ugu jiraan waalqabdu waalbasdu inuu waxna idinka ceshan kan wax idinka cesho karo waxna idin siin karo alqaadiru calaa kulli maa araada wax allaala wuxuu doono kan awoodo lalcaajizu maya kan caajiskaa maya aladi laa yaqdiru calaa shayin aan waxba awoodeyn haddii hadda indhaha demna laga siiya na laga qaada yaana siin kara indho aan allah subxaanahu wa tacaala aan ahayn ma leh dhaguhu sidoo kale indhuhu sidoo kale hadalku sidoo kale qof aan waxba ku dhicin baad arkaysaa hadalka lagu celiyey shib iska yiri qofkaasi marka hadhow marka yaa hadal usoo celin karo waa un allah wax kasta haddii laysku dardaro dadka indhala-aanta ku dhasho ama indhaha beela maalan qofku markuu indho beelo qofkan bis gacanaa laga taagay baa laleeyahy waxqabad ma leh bani aadamka wixii yaryaraayo ou bartay waa xadidan yihiin wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila waa allah subxaanahu watacaala axadka marka sidaas aad u og tihiin ha ka leexanina cibaadadiisa isaga keliya caabudo wayna ogaayeen mushrikiinta arrimahan oo suuratu yuunus buu alla ku yihi qul man yarsuqukum min alsamaa'i waalardi aman yamliku alsamca walabsaara waman yukhriju alxaya min almeyiti wayukhriju almeyita min alxayi waman yudabiru almra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun shan shay wey marka yaa maqalkiina iyo araggiina yaa iskale cidaan allah ahayn miyaa le allaha lehay dhihi jireen haddana marka sidaan bay yeelahayn undur fiiri kayfa sida nusarifu aan u gedgedinayno alaayaati aayaadka ay nusarifu lahum alaayaati aayaadkaan u gedgedinaynaa ayaga macnahana waxay tahay kayfa nutaabicu calayhim alxujaja sida aan xujooyinka towxiidka aan isugu raac raacinayno bal fiiri wanadribu lahum alamhaala maahmaaha maahmaahyada aan ugu cadaynayno iyo walcibara iyo waxyaabaha lagu cibro qaato liyactabiruu mar waxaa wax laga tusayaa xaalaadkooda mar waxaa wax laga tusayaa maqalka iyo aragga ay haystaan haddii la idinka qaada yaa allah aan ahayn oo idiin soo celi karo hadba dhinac baan wax ka tusaynaa buu alla leeyahay uma markaa dabadeed hum iyagu yasdifuuna waa jeesanayaanoo xaqii bay ka jeesanayaan umadaani markaa taqi yani taraakhigeeda waaa waa macnaheedu marka hiya litaraakhi laakiin siyaaqa iyo macnaha loo keenaa waxay tahay istibcaad nin dhinac walba wax looga sheegaayo haddana jeesanayo oo aan xaqii rabin bal ka waran adiga istibcaad baa ku jira marka saan wax ugu caddaynayno iyo sida ay u jeesanayaan aaday u kala fog tahay qul ara-aytakum in ataakum cadaabu llahi baktatan aw jahratan hal yuhlaku ila alqowmu aldaalimuun qul waxaa tiri ara-aytakum bal ii sheega in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa hadduu idin yimaado baktatan kada ou idinkugu yimaado ow amase jahratan idinkoo arkaayo oo cad uu idinkugu yimaado hal yuhlaku maa yuhlaku la halaagi maayo ila alqowmu unbaa la halaagayaa qoom qoomka oo addaalimuuna dulmi falay qoom mushrikiin unbaa la halaagayaa shirkiga marka iska dhowra iska ilaali iska ilaaliya waayo halaagga isagaa keeno wax maanta isagaas marka qubxigiisa iyo dhibaatadiisa iyo ka hadlaayo ay la weyn tahay maba arkaysid banaan bal dadka qaar waxaa laga yaabaa markaad ka sheekayso tawxiid iyo shirki baan joogaynaa un bis ummaddan dhib kaanaa haysta kanaa haysta kanaa haysta tirinaya dhib ka daran shirki ma jiro tawxiid nicmo ka wanaagsanna ma jirto qofka la siiyo waayo dhib kastoo adig ku haayo haddaad tawxiidkii saxiixa ahay aada ku dhimato dhibkaas adu waa kaa haray haddaad dheef walbo iyo barwaaqo walba haysood shirki ku dhex jirtana markaad saa u dhimata marka yacni cadaab baad ku waaraysaa marka dadka meesha dhibka ka jiro dhib iyo dheef waxaan kala aqoonin waayo waxa uun dadka maanta hadlaayo ayb qul waxaa tiri ara-aytakum bal ii sheega in ataakum haddii uu idin yimaado cadaabullaahi ilaahay cadaabkiisa hadduu idin yimaado baktatan si kada ah uu idinkugu yimaado baaqi yacni baaqitan xaal uu yahay yacni ku idinkadinaya isagoo idinkadinaya yacni adinkoon iska jirin cadaabkii un uu idinku waaberiisto subaxa dambe ow jahratan jihaaran ou idinkugu yimaado si muuqato oo cadaabkiiba aada arkaysaan hal yuhlaku maa yuhlaku haltan bimacna nafyi waayo hal yuhlaku ma la halaagayaa bimacnaa maa yuhlaku la halaagi maayo ila alqowmu qowm unbaa la halaagaya addaalimuuna dulmi falay ay hal hal yuhliku allaahu alla ma halaagayaa minaa wa minkum annaga iyo idinka xaal uu yahay uu ka mid yahay ilaa yani uu yahay ilaa man kaana yacbudu qofkii caabudaya unbuu halaagayaa alleh hayra man yastaxiqu calayna alcibaadata kan aan cibaadadan ka cibaadadan nagu leh cidaan ahayn kuwii caabudi jiray wa taraka cibaadata man yastaxiqu calayna alcibaadata isla markaana ka tegey allaha cibaadada nagu leh ka tegey ka unbuu ilaahay halaagayaa yani annaga iyo idinka haddii cadaabka alla imaado yaa la halaagayaa waxaa la halaagayaa ninkii ilaahay qeyrkiisa caabudaya ka kalena marka waa badbaada hal ishkaal baa imaan karo cadaabku markuu adduunyada yimaado oo uu cadaab guud ou yahay waxaa dhici karta qof wanaagsanna inuu ku dhaco cadaabka oo cadaabku waa camima dadka yucamimu asaalixa waaalix labadaasba waa camima haddii marka uu camimaayo cadaabku gaal iyo muslimba uu mararka qaar uu camimayo aayaddan marka macnaheeda maxay noqonaya haddii muslimku xataa uu cadaabka ku dhaco isaga marka yacnii dhimashadaa uu dhinto waxba ugama waxa uga dambeeyaa naxariis iyo khayr iyo wanaag unbay noqonaysaa ayb waxaa markaa yacnii qabadka lehe muhimkaana taas waa aakhiradaas ayb daalimiintana marka mushrikiintaa loo jeedaa fi hadihi اlaaya wamaa nursilu lmursaliina wamaa nursilu ma dirayno almursaliina kuwa la diray rusushii ma soo dirayno ilaa mubashiriina xaal ay yihiin kuwa bishaareynaya maahane wamundiriina xaal ay yihiin kuwii digaya maahane ayb qasri baa ku jira marka waa usluub min asaaliibi اlqasri usluubkan maa naafiye ah oo ilaa ay ka dambayso adawaadka wax lagu qasriyo lagu xasriyo sida inamaada iyo kale iyo ay u tahay iyo taqdiimu maa xaquhu taakhiir iyo waxyaabahaas baa marka waxaa waxay keenaan qasri iyo koobitaan daahirka hadda aayadda waxay u muuqataa rasuul annaga ma dirno ilaa mubashir inuu yahay mundir yahay maahane bis xaaladaas bisan ayaan u dir ayaanu kusoo dirnaa qasriga marka de laba waa ku u qeybsamay macaaniga marka qasri idaafi iyo qasri xaqiiqi ah kan qasri idaafi ah waay idaafi marka waxaa laga wadaa arrinkan hadda un laga hadlaayo muhiimaddan maadaama ay weyn tahay iyada bisaa la sheegay mafhuum marka inta laga dhaliya ma la dhahaayo rususha mubashiriin mundiriin bisay ahaayeen wax kale ma ahayn waayo rususha de aadaabay ka hadli jireen waxyaabo badan bay sheegi jireen intan keliya uma aynan taagneyn marka qasrigu qasri idaafi ah waay kan marka ee xaqiiqi ma aha qasriga idaafiga waxaa ka mid ah wamaa muxamedun ilaa rasuulun oo kale rasuul bis waayo markii la yidhaha wax kale ma ahayn ma ahan macnuhu nacam wax kalena wo waa waa ahaan karaa wamaa nursilu lmursaliina wamaa nursilu ma dirayno almursaliina kuwa la diro ilaa rusushii ma ma dirayno ilaa mubashiriina xaal ay yihiin kuwa bishaareynaya maahane wamundiriina xaal ay yihiin kuwa digaya maahane ciqaabkay waxa ciqaabka keenay ka digayaan faman axadkii qofkii aamana rumeeyey wa aslaxa hagaajiyey falaa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan iyagu yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayo ma mur yani oo murgaya ma aha wاladiina kadabuu biaayaatina yamasuhum اlcadaabu bima kanuu yafsuquun wاladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna kuwa beeniyey yamasuhum waxaa taabanaya iyaga alcadaabu cadaabkii baa taabanayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yafsuquuna inay daacada rabbi ka baxayaan taas sababteed ayay cadaabka uu ku taabanayo wاladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna kuwa beeniyey yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu baa taabanayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yafsuquuna faasiqiin kuwa daacada rabbi ka baxo fisqigu marka taxtahu anwaac laba nooc waay fisqigu fisqi gaalnimo ah iyo fisqi aan gaalnimo ahaynoo ka sokeeyo ayb labadaaba marka fisqigii marka waxaa la dhihi karaa fisqi bimacna alkufr waxaa kaloo la dhihi karaa fis fisqun oo aan kufri hadda diinta looga baxaya aan ahayn marka mar haddii la yidhi waladiina kadabuu biaayaatina hadda haddii lasoo hormariyey fisqigaani waa maxay waa kufri kufri baa loo jeedaa isdilaaxa sharciga ahna yani waxaan ujeedaa erey bixinta diiniga ama axaadiidta ama qur-aanka ku timaado sida qur-aanka iyo xadiidku ay u caddeeyeen ama ay markaa yani culimada ay ugu fasireen baa loo raacayaa ee luqa iyo waxaa lala aadi maayo keliya innaga ad curfiga curfi baa gadaal ka imaanaya mararka qaar erey bixin waxaa jirta gadaal ka imaanayso hadda maalan haddii la yidhaha faasiq dadka waxay u qaadanayaan faasiqa qof muslim ah laakiin gelab-gelab oo kabaa-irta ku dhacaayo oo waajibaadka qaar la dayacayo iyo ayaa faasiq loo haystaa faasiq iyo kaafira jiray lee ayaa laleey ay leeyihiin dadku meel walba oo marka faasiq qur-aanka ah ku aragto haddaad ku fasirto muslim gelab-gelab ah tafsiirkaagu waa qaldanaana marka waayo fisqigu axyaanan kufri baa laga wadaa mararka qaarna ma ahan saas qur-aanku labadaba waa ku yimid oo alla markuu leeya faman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun fisqigaa faasiqaas kaafirkaa laga wadaa bidaliili aayadda waama aladiina fasaquu fama'waahum nnaar kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha naartii maba ka baxayaan haddii la yidhi waa gaal soo maaha marka waama aladiina fasaquu baana ilaaha yidhi mararka qaar faasiq aan gaal laga wadin baa jiro oo muslim gelab-gelab oo waajibaadkii dayacayo ama xaaraan ku dhacayo oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaأtuu biarbacati shuhadaءa fajliduuhum hamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadaة abada waulaa'ika hum alfaasiquun alfaasiquun maxaa qofka hadduu haween muxsanada qadfo gaal waay miyaa laga wadaa may lagama wadan marka faasiq gaal ah iyo faasiq aan gaal ahayn labadaba waa jiri karaan mid walba marka qariinadeeda iyo meeshay ku jirta yaa lala yaa loola socona laakiin haddaad kulligood ka dhigto meeshii gaalka laga waday haddaad faasiq muslima aada iska dejisid macaanida waa qaldanaane markaan qul laa aquulu lakum cindii khazaa-inu اllahi walaa aclamu اlgeyb qul waxaa tiraa laa aquulu oran maayo oo dhihi maayo lakum idinka idin dhihi maayo idinku odhan maayo cindii aniga agtayda khasaa-inullaahi ilaahay khasaa-intiisa iyo kaydadkiisa ayaa agtayda ah idin dhihi maayo khasaa-inta alleh qasnadaha alleh ayaa agtayda oon anigu haystaa sidaa idin dhihi maayo walaa aclamu lgeyba waqul lahum waxaad ku tiraahdaa laa aclamu lgeyba qeybka ma ogi aniga sidaa ku dheh laa aquuluda ayay la socotaa tan ay ku cadfan tahay walaa aclamudan laa aquuluda ay ku cadfan tahay macnuhuna marka muxuu noqonayaa qul waxaa tiraa laa aquulu lakum cindii khazaa-in ullaahi waqul waxaa tiraahdaa laa aclamu lgeyba dheh macnaha saas wey ee walaa aclamu lgeybada kuma cadfana cindii ka yani cindii khazaa-in ullaahi kuma cadfana macno faasida kasoo baxayo wuxuu noqonayaa qul waxaa tiraa laa aquulu lakum idin dhihi maayo cindii aniga agteyda khazaa-in ullaahi ilaahay khasaa-intiisa agteyda idin dhihi maayo walaa aclamu lgeyba qeybka ma ogina idin dhihi maayo qeybka ma ogi idin dhihi maayo maxaa kasoo baxaya marka waa ogahayaa kasoo baxaysa sidaas marka maahan muraadku walaa aclamu lgeyba laa qul laa aquulu laa aquuluday ku cadfan tahay idin dhihi maayo cindii khazaa-in ullaahi walaa aclamu lgeyba waqul waxaa tiraahdaa laa aclamu ma ogi dheh algeyba qeybka ma ogi sidaa dheh sidaa ku dheh waqul lahum laa aclamu lgeyba ku dheh ayb walaa aquulu idyani dhihi maayo lakum idinka idin dhihi maayo inii aniga malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo in atabicu maa atabicu ma raacayo aniga ilaa maa kii maana yuuxaa la waxyoonayay ilaya xaggayga loo waxyoonayay ka un baan raacayaa addoon ilaahay amarka alla qaadanayo raacaya un baan ahay qul waxaa tiraa hal yastawii ma eg yihiin oo ma siman yihiin al acmaa kuwa indhahala walbasiiru iyo midka yacnii wax arkayo qumaati wax u arkayo afalaa tatafakaruun miyaydnan fakaraynin weli xujajkii ayaa nebiga sal ayaa loo laqinayaayo allah wuxuu leeyahay waxaad ku tiraahdaa dadkan sidan qul waxaa tiraa laa aquulu lakum idin dhihi maayo aniga cindii agtayda khazaa-inullaahi baa ah idin dhihi maayo hadalkan marka waa markay ka codsadeen mushrikiinta nebiga oy nebiga ku yidhaahdeen aayaad iyo mucjisaad balla imaaw keen marka nebigu xeelad iyo awood buu iska beri yeelaa marka oo markaa waxaa la leeyahay waxaad tidhaahdaa laa aquulu lakum cindii khazaa-inullaahi khasaa-inta allaan anigu iska haystaayo waan ku tasarufaayo meeshaan doonaan wax ka soo bixinaya ciddaan doonaan siin karaa sidaa waxaad tidhaahdaa anusaa ma ahi marka waa inay kala cad tahay marka waxa ilaahay leeyahay iyo waxa khalqigu leeyahay waa inay kala cad yihiin ambiyada ilaahay waxa ay yihiin allah waxa uu yahay waa inay kala cad yihiin allah waa khaaliqa mudabbirka koonkan cibaadada ka keligiisa iskale rusushuna dadka ayay rabbi ku xiraan oo ilaahay dadkabay ilaahay bay dadka baraan ee iyagu marka wixii ilaahay lahaa isma siiyaan maanta marka waxaad arkaysaa dad badan oo ummado ku xiran yihiin tiro badan oo gebgeb uun ku jiro nacam oo markay hadlayaan aada moodeysid adduunyadu inay ayagii ahaayaan banaan oo dadka qaarkood waxaa u qoran yacni magaaladan oo dhan xamar oo kale ama degmo xamar ka mid a koob uu haayey buu eber ahaa buu saas u gediyey waa gembiyey koobkii buu gembiyey markaasuu wuxuu yidhi inaan magaaladan ama degmadan inaan gembiyo iyada dhan koobkan waa igala sahlan tahay nacam kaas marka muxuu ilaahay u reebay marka nacam muxuu ilaahay u reebay marka nacam marka waa dad waxaas marka haddii lagu raaco oo run oo waa run la yidhaahdo waxay noqonaysaa dee ilaahay iyo qofkaas inaanba la kala aqooninba marka nacam rasuulkii ilaahay baa waxaa la leeyahay anu khasaa-inta ilaahay ma haysto dheh addoon ilaahay baan ahay khasaa-inta ilaahay asaga haysto cidduu doonuu siiyaa aniga ciddaan doonana ma sii karo ciddaan doonana kama qaadi karo hawshaas marka iyo tasarufkaas rabbi baa iskale sidaas u sheeg ayb qaar waxay leeyihiin marka dhulkaba bari qorax soo bax iyo qorax dhac anaa iskale bu yacni sheekhaasa wuxuu yidhi bay leeyihiin dhulki bari iyo galbeed anaa milkiyey anaa iskale malaktu ardallaahi sharqan wagarban dhulkii ilaahay sharqi iyo qarbiyaan milkiyey wain shi'tu kii hore hadda wuxuu ahaa moogta magaalo yaray bay ahayde kan wuxuu yidhi wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdatin haddaan doonana khalqiga dhanaanba ilbiriqsi ku baabi'i karaa aniga waxyaabahaas marka dadkii saalixiinta wan wanaagsanaa sheekh cabdulqaadir iljiilaani ma dhihin ma dhihin qof wanaagsan oo ahaa saalixa oo culimmadu ay saas tilmaameen khayr iyo zuhdi iyo cilmi iyo un looga markhaati kacay buu ahaa waxyaabaha ay waxaas ku yaalaan oo dadka lagu daawe waa lagu daaweynaa laleeyahayna cudur unbay ka qaadayaan ee daawo ka heli maayaan guryaha lagu akriyana rafaad iyo dhib unbay ka qaadayaan waxyaabahaas oo kale dadka ku howlanna ilaahay wixiisa u daayaan dhehi lahayn ilaahay wixiisa u daayo addoonkaas miskiinkaa ha siinina wixii ilaahay ou lahaa ayb kaasoo waxyaabahaas marka iyo aayaddan baa la isku feeri adiga nebigii waxaa la leeyahay qul laa aquulu la qul laa aquulu lakum cindii khazaa-in ullaahi walaa aclamu waxaad ku tiraahdaa laa aclamu ma ogi algeyba qeybkana ma ogi waxa soo socdana kama ma ogi aniga saas dheh baa lali qeyb ilaahay unbaa oga qul laa amliku linafsi nafcan walaa daran walow kuntu aclamu اlgeyba lastakthartu min alkhayri wamaa masaniya suu qul laa yaclamu man fi الsamaawaati waاlardi اlgeyba ila اllah wamaa yashcuruuna ayaana yubcathuun qeybka marka muطlaqan ilaahay unbaa og subxaanahu watacaala keliya muطlaqan qeyb ilaahay baa og rususha qeybka waxay ka og yihiin waxa maqan intii ilaahay ka ogeysiiyo caalim lgeybi falaa yudhiru calaa geybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul intii ilaahay ogeysiiyo ka badan maya rasuulka marka wixii waxii lagu ogeysiiyey unbuu ogaan karaa laakiin mutlaqan qeyb uu iska ogyahay ma isagii baaba sidaa dheh la leeyahay soo ma arkeysa ayb sifaadka allana waxaaba kamid a caalim lgeybi washahaadati cilmiga maqan iyo waxa joogo kulli alla unbaa subxaanahu watacaala og oo aynan waxba ka qarsoonaanaynin rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam isaga xaaskiisa ayaa niman inay yacni cabdullaahi bnu ubay wuxuu soo abaabulay inuu masabiday caa-isha uu masabitay uu qadfay waxyigiina bil ayuu soo daahay rasuulkiina sala allahu calayhi wasalama markaasuu yacnii bariiro iyo iyuu weydiinaya cali buu la tashanaa bal caa-isha radia allahu canhabu wuxuu ku yidhi haddaad wax gashay ilaahay u towbad keen yiri rasuulkii sala allahu calayhi wasalama xaqiiqda arrintu siday ahayd ma oga ma ogeyn ilaa waxyiga uga yimid in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum ay timid labaa u imaaday nin iyo naag zino isqabo oo naa ninku uu naagta zino ku qadfay licaanay sameeyeen markii licaanku dhammaaday rasuulku wuxuu yidhi hadday cunuga ay wado uurka ku wado hadduu saa iyo saa iyo saa u ekaado kaasa iskale haddii kale kanaale ma oga markaas isa bacd riwaayaat wuxuu yihi ixdaakumaa kaadib labadiina mid unbaa been sheegaayo labadii ile waa dhaarteen mogta mid unbaa been sheegaya kan beenta sheegaayo ma yaqaan rasuulka sal l slm markii dambena marka naagtii sifadii xumayd ninkii kale lagu tuhmay cunug u eg markay dhashayna waa kii yidhi haddii kitaabka ilaahay ounan ahayn ani iyada waxbaana kala raaci lahay laakiin kitaabkiyaa sidaan ku dhameeyey kitaabka gadaashiis hadal ma leh rasuulka marka wixii loo soo dhiibay waana soo gaarsiiyey waana ku dhaqay dadka nacam addoonnimadowna muujiyey oo ilaahiisa addoon uu u yahay marka de qofkii iska yiraahda marka de wax walba waa iska ogyahay iyo qeybku yacnii fa ina min juudika dunyaa wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalam yuu yihi nacam cilmigaaga waxaa ka mida buu yihi looxulmaxfuudka iyo qalinka cilmigiisa wax lagu dhigay rasuulkii wax walboo looxulmaxfuud ku dhigan nebi mo nebiga ma ogeyn sala allahu calayhi wasalam qofkaana marka sidaa dhahaya de qofaan rabbi iyo rasuul kale aqoonin waay labadooda nacam waxyaabahaana de dadka qur-aankii maadaama uu tilmaamayo nebiga laleeyahay sidaas dheh in la macneeyo oo dadka loo sharxo dad maagitaan ma aha dad maagid ma aha diin ilaahay oo la sheego waayo dadka u arko wax macnaa inaynan ku dhisnayn oo dadka yacni waxyaabaha ka ummaddan marka dahaarada iyo salaada iyo maalabaro ayaa dadka qaar ay leeyihin waxaan iyo laga daayo berri haddii nin salaada inkiraayo dad inkiraya hadday soo bataan ma iska dhaafaynaa salaada sheegiddeeda iyadana maahan diinka in laga dhigo wax iska dad lagu raali gelinayo koox muxaabaad loogu suubinayo taas qof laga yeelaa malaha walaa aqulu lakum idinku oran maayo idin dhihi maayo inii aniga malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo bani aadinimada waa ka baxayo malaa'ig baan ahayna idin dhihi maayo waxaanan ahayn ma sheeganayo marka qofka inuu takalluf iyo gebgeb uu galo maba ahanba ayb in atabi in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa kii ma ahna yuuxaa la waxyoonaya ilaya xaggayga loo waxyoonayo ma ahna qul dheh hal yastawii ma eg yihiin alacmaa kan indhahala iyo walbasiiru midka wax arkayo oo aada wax u arkayo kuwaa masiman yihiin labadaas sidaa ku dheh qataade wuxuu yidhi alkaafir waalmu'min gaal iyo mu'min masiman yihiin mujaahid wuxuu yidhi addaallu waalmuhtadi kan baadiyeysan iyo kan hanuunsan waqiila aljaahilu waalcaalimu jaahil iyo caalim ma sinna afalaa tatafakaruuna miyaydnan fakaraynin labadaa inaynan sinnayn miyaydnan fiirfiirinaynin xataa anigu cilmi baan idinku warramayaa idinkuna waxba ma haysaan aabbayaalkeenaan kasoo gaarnay awowayaalkeenaan kasoo gaarnay bis ayaad haysaan anigiina marka waxaa yacani xag allaan idinkaga warramayaa alla xaggiisa marka wax ruux wax og iyo midaan wax ogeyn maa isku mida waandir bihi aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim laysa lahum min duunihi waliyun walaa shafiic waandir dig bihi bilqur'aani qur-aanka ugu dig aladiina kuwa yakhaafuuna ka cabsanayaan an yuxsharuu in lasoo ururiyo ilaa rabbihim rabbigood intii ka a loo soo ururiyo kuwa ka baqayo qiyaamaha iyo xashriga ilaahay kuwa ka cabsanayo ka baqayo qur-aankan ku cabsigeliyo ugu dig laysa lahum xaal ounan usugnaanin min duunihi alla sokadii weliyun wax weli ah ku arrintooda maamulo walaa shafiicun iyo ku ergeeyo kuwaa marka qur-aanka ugu dig lacallahum yattaquuna likay yattaquu say uga cabsadaan ay u dhowrsadaan oo maalinkaa ay uga cabsadaan ama ay alla uga cabsadaan waandir dig bihi bilqur'aani qur-aanka ugu dig damiirkaa marka qur-aankii baa loo celina aladiina kuwii ugu dig qur-aanka yakhaafuuna ka cabsanayeen an yuxsharuu in la ururiyo oo lasoo saaro ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah xaggiisa loo soo ururiyo laysa lahum yani kuwaa marka yani laysa lahum xaal uunan usugnaanin min duunihi alla sokadii waliyun iyo walaa shafiicun marka jumladan laysa lahum waa fii maxali nasbin waa xaal yuxsharuudaas waawda ku jirtaana laga xaalaynayo macnuhu marka waxay tahay xaaladda rabbi loo soo xashrinayo loo soo ururinayo ilaahay xaggiisa qiyaamaha xaaladdaas wax arrintooda maamulo wax u ergeeyo ma haysaan oo aayaddan marka ima isdiidayaan nebi moxamed inuu shafeecayo sala allahu calayhi wasalam may isma diidayaan ee shafaacada ilaahay idinkiisa unsoo uma baahnaan markaas ay imaanayaan meelna kuma oga mid arrintooda maamulana meel kuma oga ku u ergeeyo ayaga u shafeeco ilaahay idinkiisa la-aantii u shafeecaya ma helayaan lacallahum yattaquuna likay yattaquu say u cabsadaan oy uga haraan wixii laga reebay markaa alimaamu lbaqawi meeshaan wuxuu yihi wainamaa nafa shafaacata ilaahay wuxuu anfiyey shafaacadii ligayrihi ayuu ka anfiyey maca ana alambiyaaa walwliyaaa yashfacuun iyadoo ambiyada iyo owliyadaba aakhire ay ergeynayaan liannahum maxaa yeelay wuxuu yihi laa yashfacuuna ilaa biidnihi sababta loo anfinaya waa maxay iyagu shafaaco ay gaar u leeyihiin oo mustaqil u ah ma jirto ilaahay idinkiisa unbay ku shafeecayaan maadaama arrintu ilaahay ay u laabanayso ou gacanta ku hayo waxba ma hayaan marka macnaha meesha ku jira ogowda saas waa liannahum laa yashfacuuna ilaa biidnihi xadiidkii shafaacadana waatay ku jirtay ilaahay baan baryayaa shafaacan weydii ayaan kaga idin qaadanayaa markaasaa la ii xadaynayaa fa yuxaddu lii xaddan intaas u shafeec baa lay dhahayaa in ilaahay ii qoondaynayo intaas loo qoondeeyey hal xaba maku siyaadi karaa rasuulka sal ll ly slam waayo shafaacada ilaaha iska leh qul lilaahi shafaacatu jamiican waxaad ku tiraahdaa shafaacoo dhan ilaahay bes ayaa iska leh keligiis alla keligii baa iska leh isaga marka haddii uu leeyahay cidduu doono isagaa siisanaya markaas na kaa un baan ergeynaya na marka rusushii hadday sidaa yihiin oo nebi maxamed loo xadaynayo adiga inaad iska un rajman bilgeyb inaad ku tiraahdid anigu sheekh hebelaan ku xirtay isagaan ii shafeecayo sheekh hebel war ma u haysaa isaga aakhiro wuxuu noqon doona ma og tahay adiga na yaa maanta sheegi karo sheikha aada aaminsan tahay ma hubtaa isaga inuu badbaadayo horta na aakhira ambiyada ilaahay baa waxay dhahayaan marka shafaacada la weydiisto mid walbaa wuxuu leeyahay idhab ilaa hayri heyrkay u tag buu leeyahay rabbi waa carooday caro ounan weligiis caroonin buu carooday markaasu wuxuu sheeganayaa qalad uu galay ilaa nebiga sal ll l slam ay ku timaado meel marka nebiyullaahi nuux ka cabsaday oo ibraahim cabsaday oo nebiyullaahi muusa cabsaday oo nebiyullaahi ciisa cabsaday ululcasmi min arusul nafsii nafsii ay leeyihiin adiga wadaadkan xaggeed wax ugu hubtaana nacam ma qur-aanaa kuu sheegay mase sunnada nebigaa kuu sheegtay nacam maahan marka de wadaadka waa xun yahay ama xumaanaan u ognahay inaan leenahay ama inaan durayna ma aha laakiin adiga ilaahay ku xirnow towxiidka ku dadaal ma weynaysid in shaa allahu shafaaca waayo rasuulka markii la su-aalee la yidhi abu hurayra uu yihi man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama shafaacadaada yaa ku liibaani og maalinta qiyaamaha waa kii nebiga yihi man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbihi qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo qalbigiisana ay ka barax tiran tahay ay daacad ka tahay hadaad marka towxiidka taxqiijiso ciddii ilaahay shafaacada u idmo waa helaysaa shafaacadeeda ayb haddii laakiin adu aadan ogeynba cid amaa laakiin aad tiraa fulaan iyo fulaanaa shafeecayo nebi moxamed inuu shafeecayo waa la ogyahay ambiyada shafeecayaan malaa'igtu shafeecayaan dadka wan wanaagsanna ay shafeecayaan laakiin cidda wanaagsan iyo cidda kale ilaahay baa yaqaan na ma gara karno walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati wاlcashiyi yuriiduuna wajhah walaa tadrud ha eryin aladiina kuwii ha burinin oo ha iska eryin yadcuuna baryayeen oo tuugayeen rabbahum rabbigood tuugayeen bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay rabaan oo ay doonayaan wajhahu ilaahay wejigiisa ay rabaan maa calayka adiga korkaaga maa calayka adiga dushaada ma ahaanin min xisaabihim xisaabtooda xaal ay ka mid tahay min shay-in ay shay-un ma ahaanin korkaaga ayb wamaa min xisaabika adiga xisaabtaadana calayhim iyaga korkooda min shayin shay min shayin ay shay-un ma ahaanin fatadrudahum aada eriso fatakuuna aa ahaato markaas adiga min aldaalimiina kuwa dulmiga falo aayaddanna marka waxay ku timid mushrikiin alcarab baa waxay yidhaahdeen qurayshtii haddaad rabto inaan ku rumayno ama aan ku raacno dadkan masaakiinta ee ducafada ah iska buri annaga ayaga majlisna kulmin maayeen niman kibir badanay ahaayeen bilaal iyo suhayb iyo salmaan iyo camaar iyo nimankaa marka aan annaga agteenna magaca badan aan ka lahayn iska eri haddaad rabto inaan annaga inaad nala hadasho oo aan markaa ku raacno ku raacno de nabiga sal lla ly slam wuxuu jeclaa isaga dadku inay soo hanuunaan markaasaa waxaa la amray markay kuwaan sidan yidhaahdeen maya yeelina ha iska eriyinaa leeri kuwaan fii suurati alkahfna waxaaba la yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi naftaada ayaga ku xabis la joog ayaga ha faaruqin kuwaan ninkii xaq rabo ha yimaado xaq ha u yimaado ninka kalena ilaahay ninkii shaqaawo oo u qoray adiga waxba uma qaban kartid walaa tadrud ha eryin oo ha burinin aladiina kuwa yadcuuna rabbahum rabbigood tuugayaan oo caabudayaan bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii salaada dukanayo yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu wajhallaahi ilaahay wejigiisa ay rabaan maa calayka min xisaabihim min shay maadan waa naafiya calaykadaasna marka waxay noqonaysaa waa khabarkii oo muqadam ah min shay inta dambana yacni waxaa weeyaan mubtada mu-ahara maada haddaan ka dhigno tamiimiye haddaan ka dhigno aananba camal siinin amaba xataa xijaaziye haddii laga dhigda khabarkii baa soo hormaray ismigii baa da diba dib maray shuruuddeedana waxaa ka mid ahayd yacnii in aanunan soo hormarin khabarkeeda maada iyo ismigeeda iyo inay isku xigsadaan aduu siday ahaato marka labadaa xaaladba maa calayka min xisaabihim min shayin calaykadana waa khabar muqadam min shayin ta dambena waa mubtada mu-ahar waaye min xisaabihim taan minta ku jirta tabciidiya waaye jaar iyo majruurkanna waa xaalo waaye min xisaabihimta shaygay sifo ka ahaa lahayd maadaama lasoo hormariyey nakiradiina la gadaa gadaal gadaal la mariyey marka jaar iyo majruurka waa inuu xaalo noqdo marka macnuhu marka wuxuu noqonayaa maa calayka adiga korkaaga ma ahaanin min xisaabihim xisaabtooda xaal ay ka mid tahay uu ka mid yahay min shay-in shay-un ma ahaanin waxba ayb tan dambena marka wamaa min xisaabikada dambe min xisaabikadan iyadu marka waxay noqonaysaa bayaaniye waay mintan dambe ama haddaad doonto tabciidiya ka dhigo laakiin jaar iyo majruurkan min xisaabika xaala haddama noqonayo waayo min xisaabikada ta yacni calayhimta shay mulaabis ku ah buu ku tacalluqaa inuu marka shaygii uu ku tacalluqayey ama w ku taa wuxuu ku tacalluqayay wax mulaabis la ah inuu daba maro dacfi baa ku jiro marka min xisaab tii hore ma ogtaha calaykada waa soo horreysay laakiin middaan calayhimta dambayso marka min xisaabikadan xaalo ma laga dhigaayo waa la yska bayaanina oo marka waxaa la leeyahay wamaa min xisaabika wamaa min xisaabika xisaabtaada ma aha ayb wamaa calayhim iyaga korkooda ma ahan min shayin ay shay-un waxba korkooda ma ahan min xisaabika ah xisaabtaadana ah ayb fatadrudahum aada erisid markaas fatakuuna aada ahaato adiga min aldaalimiina kuwa dulmiga falay aada ahaato marka xisaabtoodana adiga kuuma taalo taadana iyaga uma taallo sidaa darteed marka yacni haddaad erisid dulmi baad ka kasbanee arrintaasoo ka fo ha yeelin saas maa waa laga reebay marka nebiguna ma yeelinba sala allahu calayhi wasalam hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi